barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah labada bisha disembar sannadka labakunsideediytobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada hal abuurka oo aan toddobaadkan marti ay inoogu tahay gabar saliidda iyo kareemooyinka ka samaysay khudaarta ka baxdo dalka
saliidaha waxaan soo saarnay ilaa toban nooc meelaha ee saabuunahana waxaan soo saarnay laba nooc ee mid ka samaysan afakaadhada iyo mid babayga ka samaysan saliidu ilaa toban weeye kareenku laakiin waa labo waa mid maxayhata wejiga iyo mid la marinaya gacmaha iyo lugaha iyo mid wejiga la marinayo
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
jiilkan jiilkii waa jiri doonaa aan u jihaadnay jaceelkani
waxaa sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha shiinaha jin jinping oo ah labada dal ee dhinaca dhaqaalaha ugu horeeya adduunka ayaa kulan ay ku yeesheen shirka g waxaa xal xoogaa ah laga gaaray ismarwaaga dhanka ganacsiga ah ee labada dal u dhexeeyey madaxweyne trump ayaa ogolaaday inuu ka tago tacriifadda labada boqoloo bilyan ah ee uu ku soo rogay wax soo saarka shiinaha taas oo ah boqolkiiba toban islamarkaana aanu gaarsiin doonin boqolkiiba shan iyo labaatan oo uu ku hanjabay inuu samayn doono bishii januari madaxweynaha shiinaha jin jinping ayaa isaguna ogolaaday inuu si dhaqso ah u bilaabo inuu wadaxaajood ka galo wax kabeddelka qaabdhismeedka ganacsi islamarkaana la xushmeeyo teknolojiyadda ay shiinuhu xadaan ilaalinta xuquuqda agabka iyo qodobo kale oo dhanka weerarada internetka ah waxaana ay labada dhinac isla qaateen inay ku dadaali doonaan inay hawshan dhammaystiraan sagaashanka maalmood ee soo socda
ku dhowaad boqol ruux oo ay ku jiraan lix iyo toban sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliska ayaa ku dhaawacmay in ka badan laba boqol oo kalena waa la xiray kadib mudaaharaad rabshado watay oo shalay ka dhacay bartamaha magaalada baris ee caasimada dalka faransiiska markii saddexaad muddo saddex toddobaad ah oo isku xiga ayay mudaaharaadayaasha oo intooda badani xiran jaakad jaalle ah waxay isugu tageen fagaaraha caanka ah ee jaam eliis ee bartamaha baris isku dhacyada ayaa bilowday saacadihii hore ee sabtidii shalay waxaana ay soo gaareen ilaah iyo xalay iyadoo ciidamada ammaanka ay la tacaalayeen mudaaharaadayaasha rabshadaha waday madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in mudaaharaadayaasha ay faafinayaan qas iyo qalaanqal islamarkaana ay rabshadaha aysan ugu qiildayi karin wax walba oo ay damacsan yihiin kooxaha ku mudaaharaadayay magaalada baris ayaa ka caraysan sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka iyo maciishada waddanka oo qaali ah
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada laascaano kusoo diyaariyey cabdikariin olol
kulanti wacanab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni hibada iyo hal abuurka oo maanta idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaanu kusoo qaadanaynaa gabadh hal abuurtay inay samayso saliido saabuun iyo kareemo dabiici ah iyo waxyaaba habluhu ay isku qurxiyaan barnaamijkeena hibadaha iyo hal abuurka ayaa waxaa nagala qayb qaadan doona samson maxamed maxamuud caashe cabdi cumar iyo hodan cabdirashiid saleebaan ugu horreyn samsom ayaan waxaanu weydiinay qaabkay u hal abuurtay iyo waxyaabaha ku dhaliyay inay soo bandhigto in khudaarta ay ka samayso saliido iyo kareemo iyo waxyaabaha habluhu ay isku qurxiyaan bismillaahi raxmaan raxiim cabdikariin ow hal abuurkani wuxuu socday muddo fara badan baan tijaabinayay aniga laftigaygu waxaa igu soobay markii koowaad in aan anigu hal abuurkan la imaado markii koowaad anaa naftayda ka biloobay wejigayga oo dufan lahaa sidaas awgeed waxaan ka waayay magaalada kareen aan ku dhaashto aniga i qanciya timahayga oo marka hore daadan jirayba waxaan ka waayay saliid ii joojisa timaha waxaan in badan isku dayay inaan anigu samaysto wax aniga ii gooni ah oo aan anigu leeyahay kareen aniga ii gooniah oo aniga ku fiican jirhkayga ku fiican iyo saliid timahayga ku fiican timahayga bixinaysa dheeraynaysa ee googo-a ka joojinaysa timihii kalarhkoodii usoo celinaysa oo timo madow ay noqon karaan markaan anigu inteydii ku guulaystay xaafadihiina ugu guuleeyayoo xaafadahoo kale ay isticmaaleen kareemadii iyo wixii dabiiciga ahaa ee aan sameeyey baa markii dambe waxay noqotay bulshadii inaan u bandhigo hablahan asxaabnahay baan markii ugu horreysay ku tijaabiya waxaan ku ihi hawshan baan sameeyey idinkuna bal ila tijaabiyasa idinla tahay ee gabdhihiibaa si fiican bay u anfacday alaabadii markay anfacdayba waxay igu dhiirigeliyeen inaan dadka usoo bandhigo oo aan dadka u furo oo aan dadka ka iibiyo oo aan idhaahdo waxaan waxaad kaga raysanaysaan waxyaalihii kimikada lahaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ula dhacay fikirada habluhu ay iisoo jeedinayaan gabdhaha waxay isticmaalaan badidoodu kimikaal kimikaalkaas oo ay sababtoodu tahay inay isku cadaynayaan marka waxaan hindisay alaabo ka caawinaysa inay hablihii jirhkoodiina uu dabiici sidoodii u yahay jirhkiina uu u qurux badnaanayo jidh dhalaalayo uu noqonayo sidaas awgeed baan u hal abuuray sidoo kale waxaan raajicinayay inaan ganacsigayga ku ballaadhiyo markii hore waxaan samayn jiray dharka baan karin jiray oo dhar baan samayn jiray marka hore markii dambe fikradan markaan kusoo kordhiyey ganacsigii baa ii ballaadhay sidaas awgeed waxaa dhacday hablo fara badan oo bilaa shaqaho magaalada ku nool inay aniga iila shaqeeyaanoo shaqo ay noqoto shaqo meel loo shaqo doonto ay noqoto codsiyada lasoo dhigto waxaan in badan raajicinayay inay dad fara badani kaga kaaftoomaan meelihii ay qabyaalad ahaan ay ugu shaqayn jireen oo maanta ay aqoontu shaqayso oo qof walba shahaadadiisa aan anigu u tixgeliyo waxaan rajayn doonaa hablo intaa ka badan inay ii shaqayn doonaan hablo intaa ka badanna inay ka faa'iidi doonaan hablo fara badan baa intaa ka cabanaya inay timihii ka jajabayaan waxaan ku boorin lahaa inay saliidan isticmaalaan inay alaabadan isticmaalaan oo kimikada iyo waxa iska daayaan runtii marka fikrad la bilaabaya dee waxay keentaa in maalinba heer ay soo joogto bal qaabkaad u bilowday inaad saliidaha iyo kareemo iyo saabuun aad ka samayso khudaarta aad markii ugu horreysay u bilowday cabdikariin oo markii koowaad waxaan tijaabiyey saliidda afakaadhada baan sameeyey markaan afakaadhadii sameeyey baa dad fara badani waxay ka heleen saliiddii kabacdii markaan afakaadhadii sameeyeyba waxaan is idhi now balmaad saliidan wax lagaga dhaqdo qofkii markii uu saliiddii timihii marsado waxaa dhici karta shaambooyin inuu isticmaalo timaha ka daadinaya ama uu isticmaalo shaambooyin timihii ka cadaynaya waxaan haddana ka fakiray inaan helo saabuun uu qofkii madaxii ku dhaqan karo marka waxaan hindisay saabuun ka samay babayga oo aan iyadana babay ka sameeyey markaan intaa kasoo gudbay baan haddana waxaan hindisay qofkani tusaale ahaan oo kale markuu timihii dhaqanayo wuxuu u baahan yahay aftar shaambo wax la idhaahdo oo laynoo soo warshadeeyo laynoo keeno sidaas awgeed baa waxaan keenay brograam aan u bixiyey jimcaha jirhkaaga maydh oo timihii ka caawinaya inantu intay ku radiso aftar shaambo oo kale ah barnaamijkaas istabaysta buu soconayay markaan intaa ku guulaystay baan haddana waxaan biloobay saliidihii kale sida saliidda sinjibiisha oo gabdhihii ugu badnaa ay yidhaahdeen timihii bay noo bixisay saliiduhu markaasaasay isdabajoog ku ahaayeen maalinba maalinta ka dambaysa saliid baa inta la tijaabiyo o laabka la soo geliyo dhowr bilood markay laabka ku jirto dad fara badan ay ka faa'iidaan baa sidaa suuqa ku gelinaynay iminkana hawshu way socotaa saliido fara badan ilaa toban meelahaasi baan samaynay kareemadu waa kareenka wejiga iyo gacmaha mid iskaraab ah oo wejiga la marsanayo mid bowdhara oo qalalana gabadhu ay gurigeeda ku qooshanayso iyo mid haaraha la iskaga haaraha oo kale la marsanayo sidoo kale cashe cabdi cumar waxay ka mid tahay hablaha markii fikraddaasi ay samsam soo bandhigtay ee ah in saliidaha iyo saabuunta ay ka sameeyaan khudaarta ku taageeray bal waxaad iga warantaa caasha fikraddan sidaad u arkayseen gabdha ahaan maadaama ay samsam inoo sheegtay inay samaysay waxyaabo fara badan oo gabdhuhu ay u baahan yihiin iyadoo ka faa'iidaysanaysa hibadeeda iyo hal abuurka ay soo kordhisay bismillaah waad mahadsan tahay cabdikariin horta fursadan fursad aad gabdhuhu ugu baahnaayeen bay ahayd samson fikirkeeda aad baan u dhiirigelinay oona soo dhaweynay waxay naga xaqabtirtay baan dhihi karaa baahiyo badan oo ay dareemayeen hablaha gobolku saliidahan waxay ahaayeen kuwo aad loogu baahnaa kareemada waxay ahaayeen kuwo aad loogu baahnaa waxyaalo badan oo dabiiciya oo runtii faa'iido badan dhaliyey ayay samsom keentay waanu ku dhiirigelina waanuna garab taaganahay fikirkaasna wuxuu ahaa fikir aan soo dhaweynay xiisaha gaarka ah ee hablahaan ay saliidan iyo kareemadan ay u yeelanayso oo ay kaga duwan tahay waxyaabihii hore ee habluhu isticmaali jireen isticmaalkoodu runtii waxaan dhihi karaa waa kuwa aada u sarreeya saliidan si fiican ayay noo anfacday magaceeda keliyaaba ka tarjumaya oo anfac ah sida ay noo anfacday gabdhuhu badankooda waxay xiiseeyaan wax la yidhaahdo witanin inay cadaankii kareemadii cadaanka oo maxaa dhahday kiimikada lahaa inay isticmaalaan laakiin waxaan dhihi karaa lightening iyo brightness bay ka qayb qaadanaysaa inay muuqaalkii gabadha wejigeeda iyo maxaa dhahday timuhuba ay dhalaaliyaan runtii saliidan xagga timaha maadaama ay kala duwan tahay oo noocyo badan isugu jirto timaha waxay u samaysaa inay shining u samayso oo ay dhalaaliso inay timihii bixiso inay taxobtii ka saarto kareemisku sida kuwa haarahoo kale noocyadeeda dadka usii kala sheegi doonta iyaduna inay faa'iido badan leeyihiin tusaale ahaanta in fikradan oo kale lasoo bandhigo oo qof dhallinyaro ah oo jaamacad dhameeyey ay ku dhalato hablaha kale ee dhallinyarada ah iyo guud ahaan dadka waxbartay maxay hal abuurkan oo kale ku dhiirigelinaysaa runtii waxaa jirta in gobolku shaqo abuur badan u baahan yahay samson waxaan dhihi karaa waxay la timid fikir aada u qurux badan waxay samaysay hal abuur gobolka ku cusub oo aan dhihi karo wuxuu yeelanayaa midhodhal iyo faa'iido badan iyada ayaa waxay u noqonaysaa tusaale faa'iidada saliiduna waxay u noqonaysaa tusaale ah in wax la isku dayo iyo barbilow keeni karaa maxaa dhahday fursad wanaagsan iyo natiijo fiican hodan waxaad ka mid tahay gabdhaha sida weynu taageeray samsom fikradeeda iyo hal abuurkan ay keentay oo ay shaqo abuurkana gabdhaha ugu samaynayso bal ka waranka gabdha ahaan sidaad u aragtaan inaad la shaqaysaan lana garab istaago sida fikradan ay u guulaysan lahay waad mahadsantahay cabdikariinow samsom arrinkan aad iyo aad baan ugu taageeray koley anigu shakhsiyaan marka hore maan aaminsanayn qudaar baa laga samayn karaa saliid laakiin markay samsom noo sheegtay anugu tiri waxaan sameeya qudradan aan saliid ka samaynaya waxaan ku nidhi waan kuleegaynaa samsom way samaysay anugu waxaan ahaa dadkii u horreeyey ee ka qayb qaata timahayga markaan saliidii mariya maasha allah halkaasi waan yaabay waan waan aamini waayena waxaan ay saliidan tahay haddana markaan dhowr tirii mariya maasha allah bay noqdeen sidoo kale mar walba dee dumar baana waxaan raadinaa kareemaan jirka marino alxamdulilah kiimikadii baan kaga raysanay fikradan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa samsam waan ugu hambalyaynana hambalyaanu leenahay walaale dhammaan hablaha gobolka waxaanu leenahay qudradda ilahay dhulkeena inooga beeray weynaynu aaminaa weynaynu iska joojinaa kiimikadan aan jirkeena marinayno timahaaga haddaad kiimika marso way ka dabeemaanaysaa jirkaaga haddaad marso way ka dabeemaysaa laakiin qudraddu iminka haddaad iska dayso waxba kuma yeelsa dadku sii wadana waxba kuma yeelsa wuxuu faa'iido kuu ah marka qudraddii aan cunayna cabayna sharaab ahaanta u isticmaalan haddaan jirkeena ku qurxisana waa alxamdulilah rabbilcaalamiin marka waxaan ugu baaqaya hablaha gobolka inay barnaamijyada noocan oo kale ka qayb qaataan samsamna in lagu taageero barnaamijkan marka barnaamijka lasoo kordhiyo dee wuxuu u baahan yahay dhaqaalo wuxuu u baahan yahay garab istaag oo kale waxaa u baahan in loo sameeyo waxyaaba lagu dhiirigeliyo waxaad is leedahay muhiim bay u tahay qof dhallinyaro ah oo fikradan oo kala soo bandhigay inuu gurigiisa ku dhex sameeyo inuu saliidihii iyo shaamboogii iyo kareemkii waxaad is leedahay baahi badan baa loo qabaa maxay tahayna caagadahan lagu shubayo saliidda bahan saliidda lagu shubayo aad bay u adag yihiin dhulkeenii lagama helayo waa in ama muqdisho laga keena ama hargeysa laga keenaa aadna qaali bay u yihiin waa expensive marka waxaan samson laha laga taageero xagga dhaqaalaha maadaama ay doonaysa inay maalgelin sameyso in cidla maalgelisa ay hesho caagadahan oo kale way adag yihiin qudaartii oo kale dhulkeena sida afakaadhada oo kale sinjibiisha oo kale etoobiya laga keenaa oo wax dee dhulkeena ka baxa maaha markaa samsom taageero fara badan bay u baahan tahay fikradan oo kale markii aad dee maqasheen in lasoo bandhigay oo kareemada iyo saliidahaasi la samaynayo aada suuraysateen hal abuurkanay keentay maxaad isweydiiseenna maadaama aad kusoo biirteen si gabadhan loo caawiyo loona garab istaago walahi waan aamini weyne xaqiiqatan mutrad baa laga samaynaya saliid no impossible wax suurtagala maaha baan idhi haddana markaan anagu marsanay nafteedu ku bilownay waan arnay wax fiican tahay marka waxaan mar walba doonanaa in laysla garab taago in ganacsigii la ballaariyo in laysgarab taago in baasha suuqeedii la wanaajiyo samsom dee waxaa tahay gabadha fikradan keentay in saliidahan la sameeyo waxaan gacanta ku haynaa saliidan laga sameeyey babayga qaabka loo sameeyey tan iyo faa'iidooyinka ay leedahay bismillahi raxmaan raxiim marka la samaynayo saliidan babayga oo kale horta waxaad u baahan tahay qudaartii inaad heshid waxaad kaloo u baahan tahay inaad heshid waxaad u baahan tahay caagadii lagu shubayay inaad heshid saliidani haddaan ka hadalno dhinaca kale ee faa'iidadeeda ah waxaa faa'iidadeeda oo kale ka mid ah inay dhalaaliso jidhka inay nabraha oo kale bi'iso waa saliid u fiican nabraha waa saliid u fiican jidhka tusaaleahaan oo kale qofka da-da ah oo kale waxaa la mariy mariyaa saliidan oo kale baa la mariyaa si uu jirkiisii usii joogo oo jirkiisii jir fiican uu usii noqdo kimikaada iyo waxyaalaha la marinayana waa laga dayn karaa qofkii qofka da-da ah waxaa la isticmaalayaa saliidan waxaa kaloo loo isticmaala caruurta oo kale maadaama jirkooda uusan ahayn jirka dadka oo kale uu ka yara jilicsan yahay waxaa la isticmaalayaa saliidan babayga ah aad iyo aad bayna faa'iido badan ugu leedahay ismarsiga oo kale madaxa oo kalena waa la marsadaa sanjibiishii aad saliid u bedelaysaan oo kale qaababkaad raacdaan oo kale iyo sidaad u samaysay bal nooga waran saliidan sanjibiisha ah waxay u baahan tahay marka ugu horeysa inaad heshii sanjibiil qoyan sanjibiisha qoyan baa inta badan laga sameeyaa saliida laga sameeyaa waxaadna kaloo u baahan tahay weelkii aad ku shubaysay sidoo kale waxay faa'iido u leedahay timihii inay dheerayso waxay faa'iido u leedahay timihii inay dhumuc yeesho timo dhumucle ay noqdaan aysan ahayn timo jilicsan oo khafiifa aysan ahayn faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah in tusaalahaan oo kale qofka xiiqda qabo oo kale ama qofka xanuunada kale qabo oo kale inay isticmaali karaan oo cuntada ku darsan karaan faa'iidooyinkaa faraha badan bay leedahay sanjibishuna guud ahaan oo kale bal wax soo saarka hadda aad soo bandhigteen saliidaha iyo kareemka iyo noocyadaas iyo saabuunta tiradooda inteebay leegihiin hadda imise noocba hadda soo saarteenna saliidaha waxaan soo saarnay ilaa toban nooc meelaha saabuunahana waxaan soo saarnay laba nooc mid ka samaysan afakaadhada iyo mid babayga ka samaysan saliidu ilaa toban weeye kareenku laakiin waa labo waa mid maxayt wejiga iyo mid la marinaya gacmaha iyo lugaha iyo mid wejiga la marinayo wejiga dhowr nooca mid baa ah mid qalalan oo wejiga lagu radinayo sida nafaqooyinka oo kalea midna waxaweye waa mid caadiyo wejiga loo isticmaalayo habeenkii oo kale la marinayo waxyaalo badan oo kalena waa soo wadnaa insha allah haddii ilaahay qadaro sida saliid hadeer laabka ku jirto oo saliid laga samaynayo fooxa laga samaynayobal caqabada hadiyo jeer idinka hor imanaya inaad shaqadan sii wadaan inaad xirfadiina iyo hal abuurkana aad kor usii qaadaan maxay hadduusan qofku maal haynin waxyaalo badan oo caqabadaa way jiri karaan marka wuxuu u baahan yahay barnaamijkani maalgelin buu u baahan yahay oo maalgelin waxay ka caawinaysaa inuu barnaamijkii sii jiro laakiin hadduusan maal badan lahayn ama uusan barnaamijkii helin cid maalgelisa wuxuu noqon karaa barnaamij istaagi kara waxaan dib ugu noqonaynaa caasha cabdi cumar caasha dee waad sheegtay in loo baahan yahay in la garab istaago waxyaabahaad isleedahay waa lagu caawin karayaa oo way sii fududaan karaysaa xirfadan ay samsam soo bandhigtay inay noqoto mid sii raagta oo gabdho fara badan ay shaqo abuur ka helaan meelo fara badanna saliidaha iyo kareemadani loo diro maxay tahay oo aslunakarta waa lagu horumari kari lahaa iyo taageeradaad u baahnaan lahaydeen waxaan dhihi karaa caqabadaha na haysta waxaa kamid a delivery adeega in delivery lagu helo hadda adeega marka la diyaariyo kale oo dalabkiisii la helo waxaa adkaanaysa sidii marketin lagu sameyn lahaa oo qofkii loo gaarsiin lahaa macbiilkiina loo haqabtiri lahaa marka xagga caqabada ugu weyni waa macbiishaado maxaydhadayay aad siin kari weyday adeegaad ugu talagashay marka qaybtii deliverigoo kale culeys baa naga saaran in adeegaasi si fudud macaamiishii ay u heshaan dhanka dhaqaalaha marka la eegana sponsorid buu u baahan yahay in maxaydhahdaye kaalmo iyo taageero fara badan uu adeegan sbuusii socon lahaa uu helo sidoo kale adeegan wuxuu u baahan yahay marka la diyaariyo oo dhankii adeegiisii oo la dhammaystiro inuu helo xarun ganacsigiisa lagu soo bandhigo si ay bulshada uga faa'iidaan marka caqabadihiisu way badan yihiin laakiin si u kala horeeyaan waxaan codsaanaa barnaamijkan in loogu fuliyo hodan cabdirashiid dee waxaa jira dhalinyaro fara badan oo samsam inoo sheegtay weliba gabdhoo badan in dee ay shaqo abuur ku sameeyaan samse waxay tiri hore waxaan usoo bandhigay qaabka duruucda midabeynta loogu sameeyo haatan fikradan waad soo kordhisay dhowr iyo labaatanka shay ee kala duwan ee saabuunaha iyo saliidaha lahay soo saartay hablaha shaqo abuur intee leeg bay noqonaysaa iyo inay fikradani bartaan kadibna ay xirfadan oo kale ay si weyn uga qayb qaataan dad badan shaqo abuur bay ka helayaan maadaama aysan meeshii ku jiran qabyaaladii adaan adeertee la odhanayo qofkano waxaan markaad iibsatay aad marsatay maxaad ka hartay waxaanaan ka arkay qaabkeega u qaban karaa qofba sida uu fahamkiisa uu yahay ee uu markiiba u fahmay uu wax uga qaban karo budde xooggiisa ula shaqo tegi karaa markaad wixii aa lagugu tijaabiyo inaad qabanay sidee cidna qofna qof xigsashaysan jirin toos baad ugu dhaqaaqaysaa marka waxaan aaminsanahay in dad fara badan ay shaqaabuur imikaba ay ka heleen oo anagu aanu ka mid nahay dad badan oo kalena ay ka heli doonaan insha allahu tacala bidmillaahi kariim haddii ay uu sii socdo inuu sii socdo waaran aad iyo aad baan ugu rajo weyn maxay uga dhigan tahay dhalinyarada kale iyaguna kusoo biiraya wallahi waxay uga dhigan tahay marka hore qofka horta moraality weyn qof dadka moraalka loo dhisaa oo qofku markuu wixii qabanayo aad isgarab taagta aad moraalka u dhistaa shaqadiina lagu dhaqaaqaa marka waxaan aaminsanahay sidii aanu anagu uga faa'iidsanay dad badan oo hadii ay meheradu inoo sii ballaahato inaan uga faa'iidayn doona insha allah iminkana samsamna waanu ku hambalyaynaya naftayadaba nafaha kale nagu soo biiri doonana walkan baanu leenahay samsom waxyaabaha aad rajaynaysa mustaqbalka fog inaad ka gaadho maadaama aad xirfadan soo bandhigtay wax cusubna ay tahay wax soo saarkan hadda uu ku kooban yahay inaad gurigaaga guryaha aad ku dhex samaysaan hiigsigaygu horta maaha hiigsi ku kooban laasaxanood kaliya inay isticmaalaan alaabadaydu hiigsigaygu waxa weeye waa inay wadanko dhan wada gaadho sida wadanka laynoogu soo dhoofinayo saliidaha oo kale ama jineyska ama jarmalka laynooga keenayo alaabada inay laasacanood inta looga dhoofiyo maraykan ilaa intaa gaadhaan rajaynaya insha alla haddii ilaahay qadaro waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay soomaaliya oo dhan u gaadho markay soomaaliya gaadhana insha allah inay ka baxdo oo wadamada kale u baxda insha allah baan rajaynaya marka hiigsigaygu waxa weeye waa hiigsi wadankoo dhana maaha kaliya inaan laasacanood kaliya alaabadan ku koobi doono barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka guntiis iyo gabagabadii baynu maraynaa waxyaabaad caasha aad ku talin lahayd maxaa ka mid ah talooyinka soo jeedinaya waxaa ka mid ah marka u horeysa in laga faaidaysto waxyaalaha dabiiciga ee wadankeenu leeyahay ama ka bixi karaya khudaartan oo kale anugu sida caadiga caash ahaan ma aaminsaneen khudaar sharaab ama cabitaan loo cabeeyo in saliid laga samayn karo marka waxaan ku talin lahaa waxyaalo badan baa jira shaqo laga samayn karo ama haddii la isku dayo hirgeli karaa markaa tani tusaale ka mid tahay in wixii dalkeena aan ka heli karno inay samaysmi karayaan marka in xirfadaha bilowga ahoo kale shaqo abuur laga sameeyo markaa tanna qayb bay ka tahay bulshadana waxaan kula talin lahaa inay fursadahooda ka faa'iidaystaan hafadan barnaamijka gabagabadiisi baan ku jiraa kelmadda ugu dambaysa maxaad odhan lahay waxaan odhan lahaa hablaha soomaaliyeed ha joojiyeen kiimikada kiimikadu waa cadow waa dilaa waa sun kiimikada ha layska daayo ha loo soo jeesta qudaarteena dabiiciga samson maxamed maxamuud maadaama aad ahayd gabadha fikradda keentay habluhuna ay ka faa'iidaysanayaan waxyaabaha soo jeedinayso iyo talooyinka iyo waxaad jeclaan lahayd oo kale in laydinka taageero horta waxaan kusoo gabagabeynayaa marka koowaad waxaan codsanayaa maamulka gobolku inay u furaan dadka xirfad u furaan meelay xirfadda ku bartaan oo kale waxaa jira boqolaal hablood ama boqolaal inam oo bilaa camal magaalada ku ah dadka in la baro xirfaddu horta waxay tahay qofku isagoo aqoontiisii wata haddana inuu xirfad ku shaqaysan karo maaha adoo doctor ah haddaad weydid meel cusbitaal aad ka shaqaysatid inaad gacmaha laabatid oo tidhahda shaqo ma haysto waa inuu qofku xirfadiisa ku shaqaysan karo waxaan codsan lahaay oo kale inay habluhu iska joojiyaan waxyaalaha kimikaalka ay isticmaalayaan ayna nala tijaabiyaan alaabadan aanu samaynayno hadhowna faa'iidadooda iyagaa nala arki kara dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinka imanaya magaalada laascanood waxaana kusoo qaadanaynay barnaamijka hibada iyo hal abuurka gabdho saliida iyo saabuun iyo kareemo dabiiciya ka sameeya qudaarta waxayna gabdhahaasi kala ahaayeen samson maxamed maxamuud caashe cabdi cumar iyo hodan cabdirashiid saleybaan intaynu barnaamijkaasi mid la mid aan ku kulmi doono dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariim olol iyo barnaamijkii hibada hal abuurka ayaa intaasi ku eg markana dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo weliba kooxihii ciyaaray siday u kala badiyeen iyo kooxaha ciyaari doonaba waxaa inoo haya nuur bukhaari mahadsanid samakaab dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacadeena duhurnimo haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga ingiriiska ciyaaro xiisalaha ayaa dhacay shalay galab iyo xalay kooxda kubadda cagta ee manchester united waxaa mar kale ay ka badan weyday kooxda southampton ciyaar ka tirsaneyd horyaalka premiershipka waxaana ay ciyaartaasi ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah iyadoo labada gool loogaga hormaray kooxda manchester united newcastle waxaa ka badisa westham oo dirtay saddex gool iyo waxba manchester city oo horyaalka hogaamineysa weli waxa ay sii wadaa guulaheedii waxaana shalay ay saddex gool iyo gool ku qabatay kooxda a f c pornamouth kooxda kubadda cagta ee leicester city laba gool iyo eber ayay ku suuldaartay kooxda watford naadiga brighton and hof albion laba gool iyo gool ayay ku maquunisay kooxda hadsfield town halka benley ay ka badisay kooxda crystal palace oo crystal palace ayaa laba gool iyo eber ay guusha ku raacday hadda waxaa horyaalka ingiriiska soddon iyo sideed dhibcood ku horkacaysa kooxda manchester city liverpool ayaa ku xigta oo leh saddex iyo soddon dhibcood tottenham ayaa ina kaalinta saddexaad ku jirta oo leh soddon dhibic chelsea waxay ku jirtaa kaalinta afraad waxaana maanta jiri doona ciyaaro kale oo ka tirsan horyaalka ingiriiska chelsea iyo fulham ayaa fooda isdiri doona goordhow arsenal iyo tottenham ayaa ah ciyaarta isha lagu hayo halka liverpool ay caawa la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee everton cabdiqaadir ka waran kooxda kubadda cagta ee tottenham iyo arsenal oo isku magaalo ah ayaa galabta is arkaya ee ciyaartaas maxaa laga filaya ciyaartan waxaa la dhahaa london derby waa aad bay u xifiltamaan marka eh, run ahaantii lama saadaalin karo tottenham waayadii u dambeeyey waxay noqotay koox eh, dhibaato ku ah kooxihii waaweynaa Eh, sideedaba horyaalkan premier leaguana wuxuu yahay si- eh, lama saadaalin karo kooxaha yaryar waxaa arkaysa in iska dhicinayaan kooxaha waaweyn marka ciyaartan ciyaar adag weye arsenal waxay rabtaa inay soo gasho booska ay hadda tottenham ku jirto saddex dhibcood ay kala sarreeyaan tottenhamna waxay dooneysaa inay booska labaad soo gasho oo ay liverpool kala wareegto eh, kaalinta labaad maadaama liverpoolna ay la ciyaareyso everton oo isku magaalo yihiin oo la yidhaahdo merseyside derby marka labadaas ciyaarood ayaa ugu adag waan arki doonaa natiijada balse wax laga sii hadli karo oo natiijadooda lasii sheegi karo hadda uma eka waa mahadsantahay ugu dambeyntiina horyaalka talyaaniga yuventus ayaa dhinaceeda dhulka lali- la dhigi la-yahay waxaana ay xalay ka badisay kooxda fiorentina oo ay ku garaacday saddex gool iyo eber mid ka mid ah goolasha waxaa rigoori ku dhaliyey cristiano ronaldo ciyaaraha maanta dhici doona horyaalka talyaanigana tan ugu soo horeysa goordhow ayay dhex mari doontaa kooxaha milan iyo barma xubinta ciyaaraha waa naga intaa haatanna kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabanay heesta jiilkan jiilkiisa waxaa ku luqeynaya axmed shariif keller iyo luul jaylaani
jiilkan jiilkii waa jiri doonaa an ujahaadnee jaceelkeene jiilkan jiilkii waa jiri doonaa aan u jihaadne jaceelkani
jawaab macaantaada isoo janaanasaya jawaab macaantaada isoo janaanasaya an kaama jaasan kare jinkaama iijooge an kaama jaasan kare jinkaama iijooge
jiilkan jiilkii waa jiri doonaa aan u jihaadne jaceelkani jiilkan jiilkii waa jiri doonaa annu jahaadne jaceelkeene
dhegaystayaal heestaasi jiilkan jiilkiis waa jiri doonaa ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenna am- dhallinyarada ee idaacaddeenna duhurnimo aniga iyo nuur bukhaari ayaa idinla socodsiinaynay waa farsamadii bashiir abikar cabdulaahi tan iyo intaan u kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
jaxiimadii ku jiriye miidiga soo jiide jaxiimadii ku jire miidiga soo jiide jawaahir luule jisaada soo gashate jawaahir luule jisaada soo gashate
jiilkan jiilkii waa jiri doonaa annu jahaadne jaceelkeene jiilka jiilkii waa jiri doonaa aan u jihaadne jaceelkani